gobollo badan oo dalka soomaaliya ah waxaa maanta imtixaanaadka dugsiyada sare u fadhiistay tobannaan kun oo arday ah waana sanadkii labaad ee hal mar ay dalka oo dhan ka dhacaan imtixaanaadka dhexe oo ay maamusho wasaaradda waxbarashada ee dowladda soomaaliya mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa booqday meelo ka mid ah iskuullada lagu qaadayo imtixaanaadka warbixintanna waxaa muqdisho kasoo diray waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste maanta oo ay taariikhdu tahay siddeed iyo labaatanka bisha may ee sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka ayaa arday tiradoodu gaarayso labaatan kun waxa ay magaalada muqdisho iyo qaybo ka mida gobollada dalka si wada jira ugu fadhiisteen imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare kaasoo mar qura ka wada dhacaya dhammaan goobaha imtixaanka lagu qabanayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte qaalib oo ardayda kula hadlayay mid ka mid a xarumaha imtixaanka lagu qabanaya ayaa sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay imtixaanka islamarkaana uu ardayda u rajaynayo guul wacan inay ka gaaraan isagoo dhinaca kalena wasaaradaha waxbarashada iyo amniga ku ammaanay kaalintii ay ka qaateen meelmarinta imtixaanka imtixaankiinaaadinkuweeyo natiijo wanaagsanna aad keentaan taasaan ilaah idinka baryeeya haddii alla guto waxaan kaloo u hambalyeynayaa wasaaradda amniga gaar ahaan booliiska iyo niisa waliba booliiska oo maanta runtii qayb weyn ka qaadanaya iyagana aad baan ugu hambalyeynayaa sida fiican ee ilaahay subxaana wa tacaala ugu howl yaray iyagana inay qabsan karayaan amnigii oo runtii adkeeyaan in maxaa layidhaha amnigu uu noqdo kii loo baahnaa si ay carruurta ugu geli karayso imtixaanada wasiirka waxbarashada maamulka galmudug ibraahim sheekh xasan guureeye oo ku hadlayey afka maamul goboleedyada ayaa faahfaahin ka bixiyey maamul goboleedyada ka qayb galay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare maanta waxaa ka qayb ah maamul goboleedyada jubbaland galmudug southwesti iyo iyo federaalka weeye laakiin sanadka soo socda sidii qorshu ahaa puntland ayadu way ka qayb galaysaa sanadka soo socda standardkay kala mid noqonaysaa sanadka soo socda somalilanna siyaasadda soomaaliya iyo imtixaanku ku xiran yahay haddii siyaasadda soomaaliya ay heshiisyo lagu dhammaatana imtixaanku mid buu noo noqon doonaa haddii ha la yidhaahdo laba sano hore iyo sanadkan dambe saddex sano ayaa jiray awhor looga codsadeen inay gaar u qaadanayaan labadii sano hore iyo saddexdaa sano bacdaa saddex sano markii la gaarana imtixaamka ay sidaa uga soo qayb galaan qorshahaas hajiyaad marka sanad soo socda yaa yaa yaan rajayay inay ka soo qayb galaan waana waana heshiiskii lagu heshiiyey inay ka mid noqonayaan heshiisyada imtixaamka meel lagu aaday gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale ayaa si kooban isagana uga hadlay xaaladda xarumihii ay kormeerka ku tageen ee imtixaanadu maanta ka dhacayeen afartan iyo todoba iskuul ayay waxay ku gelayaan imtixaankii caamu daraasiga sanad dugsiyeedkii waxaan tagnay dhowr iskuulaan tagnay si habsami leh ayuu u socdaa imtixaankii wasaaradda waxbarashada iyo barbaarintana aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa juhdiga iyo dadaalka ay ku bixiyeen sidaasi lamidana hay-adaha amniga oo ayagu qayb ka qaatay sugitaanka amnigana waan u mahadcelinaynaa ardadii runtii garwaaqsatay oo imtixaanaadku ayagana usoo xaadiray sidaasi lamid ah ayaan ugu mahadcelinaynaa imtixaankan maanta bilowday ayaanay ka qaybgelin ardayda magaalada beled weyne sababo la xiriira dagaalbeeleedyadii ka dhacayay muddooyinkan halkaasi iyo dhibaatada ay geysteen fatahaaduhu waxaana sanadkani uu noqonayaa markii labaad ay dowladda federaalku qabato imtixaan shahaadiya oo midaysan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kalena in ka badan shan iyo labaatan kun oo arday oo ka mid ah ardayda dugsiyada sare iyo kuwa dhexe ee somalilan ayaa saaka u fadhiistay imtixaankii shahaadiga ahaa imtixaankan oo ah dufcaddii toddobiyo tobnaad ee dugsiyada sare ama kii koob iyo labaatanaad ee dugsiyada dhexe ayaa wasaaradda waxbarashadu ay ku soo rogtay nidaam cusub oo ardayda lagaga ilaalinayo in ay eegtaan jawaabaha ama ay caawimo ka helaan cid dibadda ka joogta dugsiga wariyaha v o a ee hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa arrimahan ka warhaystay guddoomiyaha guddida imtixaanaadka qaranka daa-uud axmed faarax waxaana ugu horreyn weydiiyey in uu faahfaahin ka bixiyo imtixaanka bilaabmay
bismi illahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin marka ugu horeysa horta waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa v o da oon runtii kamida idaacadahan aad iyo aad u aaminsanayn kalsoonida ku qabo haddaan idinka siiya faahfaahin maanta dalka oo dhan looyacado ilaa buraan imtixaankii dalku maanta sideediiba ka wada bilaabmay dalkii oo dhanna maanta wax mushkilada meella lagalama kulmin horta nabad buu ku dhammaaday tirada guud ee dugsiyada sare iyo kuwa hoose dhexe u fadhiistay tiradooda waa imsa absolut waxa weeye dugsiyada dhexe waxaa u fadhiistay afar iyo toban kun iyo wax la jira kuwa kalena aduu tiro guud marka la isku idhaahdo shan iyo labaatan kun oo arday baa sanadkan imtixaanka u fadhiistay marka la isku daro dhexe iyo sare kuwa sarena sagaal kun iyo waxoogaa ba ahayn kuwa kalena afar iyo to- afar iyo toban kun iyo waxoogaa daawud waxaa jiray iminka muddo dheer baad ahayd guddoomiyaha guddida imtixaanaadka qaranka in badan waxaa jirtay in ardaydu ay ama qishayeen ama xadayeen ama eeganayeen imtixaanka jawaabahooda sanadkan muxuu kaga duwan yahay sanadadii hore Eh, runtii wuxuu kaga duwan yahay horta waxaad ogaataa waxaan wuxuu nagu soo kordhay dhowr sano oo imika dhoweyd ayaa waxay teknolojiyadan casriga dhibkayga wadata shay walibana eh, side effect buu leeyahay moogta advantage iyo disadvantage iyo faa'iido la'aanba marka runtii waxa weeyi eh, waxaan la keenay ama ha ahaada four g ama whatsapp ha noqdo ama waxan baa waxay ardaydii ku practice garaynayaan macnihii waxa weeyaan internetkan cusub iyo moobiladan iminka soo bixi teknolojiyada casriga ah.
smartphoneska ah ayaa runtii waxa weeye qayb weyn ka qaadanaya qishii sababtoo imika waxaan markaa isku daynay markii hore qalabkan weeciya moobilada ayaanu dalbanay wakti dheer bay nagu qaadato waynu ka soo gaadhsiin waayeen markii dambe waxaanu imika isticmaalanay oonu maanta ku bilownay kuwa wax lagu baadho lagu iskaangareeyo ayaanu bilownay marka waxaan anigu runtii aada iyo aad aanu sanadkan isidi culays u saaraynaa waanu badinay waxaanu badinay inaanu xataa assistaniskii gacanyarayaashii badino ilaaliyaashana inaanu badino inaanu isdhaafino oo arrin aanu mar hore joojinay oo isdhaafintii ardayda ahayd ayaan dib u soo cusboonaysiinay inaan gobol walba geyno macallimiin aan macallimiintiis ahayn midna de way iska jirtaa waxaan waaba international issue iyo meel walba adduunyada waad aragteen Chi- chinaha iyo ha indiya iyo Eh, waxaad sheegtay waxaad dalbateen aaladahan lumiya signalka ama moobilada eh, ateenkooda Ha.
Eh, kuwaasi maxay u ku filnaan lahaayeen waxay ku filaan lahayeen is- waxay samaynayaan ardayda isagoo kalaaskii la ilaalinaya ma way iska eegayaan waxaa la dhiganayaa jilbaha waxa weeye ma- warqadii imtixaanka ayaa la saarayaa sawir lagaga qaadayaa whatsapp baa lagu dirayaa haddana waa lagu soo jawaabayaa marka waxa weeye waxaan soo galeen internetka ayay la shaqeeyaan mobilkaasaan soo galeen way divert garaynayaan moogta sanado hore ood joogtay xafiiskan waxaa dhacay in imtixaanaadka qaar layidhi way baxeen ama een, ciddii gacanta ku haysa ama ardayda qaar baa helay nuqullo ka mid ah dabeete saa darteed imtixaanku dibadda u baxay sanadka arrintaasi ma dhacda ardayda laakiin waxaa u jira xalay oo kale waxaa laga iibiyey sideed maado oo ku jira mataqaanaa ee la yidhi waa waa sideedii maado imtixaanaadka waa lahayo carabiga diinta unbaa ka maqan anagu siday dadku u iibsanayeen baa nuu soo iibsanay mar alle markaanu soo iibsanno automatically waanu baadhnaa annagu imtixaanka baanu gacanta ku hayna waa tii la eedaa xabadu kuma jirto way marka micnaheedu waxa weeyaan dadkii waxaa looga dhigaya imtixaan aan imtixaan ka hayn oo lacag baa lagaga qaadanaya arintaasaa dhacday waxa waa waa imtixaanka waxaanu qaadnay xalay dadka laga iibinayey two thousand thirteenkii baanu qaadnay laba kun iyo saddex iyo tobankii imtixaankii aanu qaadnay un xabad laga bedelin weeyi tii baa lacag lagaga daldalaya dadka markaa waalidiinta iyo ardayda waxaan odhan lahaa war kalsooni naftiina ku qabo imtixaankiina waxaa taqaanaa ka shaqeeya waxba tari maayan aaladi inay dadku diinta u noqdaan way nebi maxamed caleyhi afdal salaatu wasalaam wuxu uhi man gashaa falaysa mina ilaa imika dadki waxaanu ka dhaadhicin karnaanay qishkan imtixaanaadka bal kitaabka banaynaya anu ma garanayo daliil loo hayo marka marka waxa wey haddana somalilan dhaqankaa may lahaan jirin waa dhaqan lagu cusub ardayow naftaada u tur waa naftaada aad khiyaameynaysa wax alla waxuu tarayaa ma jiro waxa jiinta ku keentood ama ee ku keentay ama b ku keentay gudoomiye shan iyo labaatan kun oo arday markay u fadhiistaan imtixaanay soo baxaan Eh, waad garan karaysaa miisaankay kusoo darayaan suuqii shaqa abuurka iyo shaqada doontaankii in badan oo kalena suuqii camal la-aan joogta Eh, waxaad ka mid tahay wasaaradda waxbarashada gaar ahaan waxaa tahay madaxa guddida imtixaanaadka qaranka En, arrintaa maxaa idinka meeliya Een, arrintaa waxaa nooga meel yaal horta anigu waxbaan odhan lahaa ardaydeena ciyaalkan imika waxa weeye si jaadka iyo balwadaha iyo looga fogeeya anigu waxbaan odhan lahaa in la soo celiyo macskaraadkii ardayda la geyn jiray isagoo nin bisilah hadhow shaqaha uu helo tahriibkan iyo waxaana lagaga raysto shaqa qarantii in la soo celiyo yaan aad iyo aad anu ugu talin lahaa tala ahaan Ee, fan een, f- een, wixii la samayn jiray xeryihii lagu xiran jiray fasaxyada ee loo tababari jiray suugaanta ciyaaraha wax walba hidaha iyo dhaqanka loo soo celiyo kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha imtixaanaadka ee somalilan daawud axmed faarax oo u warramayey wariyaha v o a hargeysa barkhad maxamuud kaariye wuxuuna ka hadlayey imtixaanaadka shahaadiga ah oo ka bilaabmay somalilan
gobollo badan oo dalka soomaaliya ah waxaa maanta imtixaanada dugsiyada sare u fadhiistay arday ku dhow konton kun oo arday waana sanadkii labaad ee hal mar ay dadka oo dhani dalka oo dhan ay ka dhacaan imtixaanada dhexe ee ay maamusho wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya inkastoo ay kala duwan yihiin waxa ayana imtixaano la mid ah kuwa ay ardaydu u fadhiisteen somalilan dhinaca puntlandna waxaa imtixaanada ardaydu ay soo gebagabeeyeen maalintii khamiistii lasoo dhaafay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada puntland maxamed cabdiqaadir cusmaan ayaa khadka telefoonka ee garowe arrintaasi iga warramay walaal aad baad u mahadsan tahay guud ahaan haddaan warbixinkaasi iyo imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee puntland koob iyo labaatankii bishii shanaad laba kun iyo lix iyo tobankii ayaa dhammaan looga fariistay degmooyinka iyo tuulooyinka iyo gobolada puntland waxaa ka qayb galay arday dhan koob iyo toban kun hal boqol iyo hal boqol iyo toddoba iyo toban arday wiilasha imtixaanka fadhiistay lix kun sagaal boqol laba iyo labaatan wiil gabdhaha fadhiistana waa afar kun hal boqol sagaashan iyo shan gabdhood form fourka ama galaaska laba iyo tobanaad wadarta guud ee imtixaanka fadhiistay saddex kun saddex boqol iyo afar arday ayaa galaaska laba iyo tobanaad imtixaanka shahaadiga u fadhiistay galaaska sideedaad ama garad a waxaa u fadhiistay wadarta guud toddoba kun sideed boqol iyo saddex iyo toban arday xarumaha lagu galay imtixaanka waxaa lagu galay sagaashan xarumood oo ka tirsan dhammaan deegaanada puntland gobolka mudug sagaal iyo toban xarumood baa lagu galay gobolka bari koo iyo labaatan xarumood karkaar toban xarumood sanaag iyo hayland afar iyo toban xarumood gobolka cayn afar xarumood gobolka soolna shan xarumood nugaal toddoba iyo toban xarumood marka la isu geeyo waa sagaashan xarumood ayaa imtixaanka lagu galay kormeerayaasha imtixaanka kormeerayana sagaashan xarumood fasalka laba iyo tobanaad labaatan iyo sagaal xarum labaatan iyo sagaal kormeere fasalka sideedaadna lixdan iyo kow kormeere ayay lahaayeen waardiyaha guud ee imtixaanka waardiyeynayana shan boqol iyo toddobaatan waardiye ayaa labada galaas waardiyeynayay howlgalkaasi wuxuu soo gabagaboobay khamiistii baraad ahayd ay taariikhdu ahayd labaatan iyo labaatan iyo lixdii baan u malaynaya ayuu imtixaanka soo gabagaboobay waan gartay marka imtixaanadaasi saad ii sheegtay waa mid ay wasaaradda wasaaraddiinu ay ka warqabtay ma puntland oo keliya ayuu u gaar ahaa mise waxaa jiray wadaag soomaalida inteeda kale ay ay puntland la lahayd walaal imtixaanaadka waxaa gacanta ku haysa wasaaradda waxbarashada ee dowladda puntland oo imtixaan centralized ah waxaa gacanta ku haysana wasaaradda waxbarashada puntland cid ku helisahay ma jirto waan gartay marka waxaa jiray dadaallo wada shaqeyneed oo u dhexeeyey puntland iyo dowladda federaalka wasaaradda waxbarashada xaggee mareen arrimahaasi wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka iyo wasaaradda waxbarashada puntland xiriir wanaagsan oo aada u fiican ayaa udhexeeya ha yeeshee saad ka warqabtid innagu imtixaanaadka muddo haddeer ilaa ilaa toddoba sano sideed sano ah ayaa imtixaanaadka shahaadiga puntland ay gelayeen waxayna leeyihiin system iyo nidaam u degan oo muddo soo shaqeynayay xiriirka aanu leenahayna ba aad buu u wanaagsan yahay balse imtixaanaadka waxaa gacanta ku haysa wasaaradda waxbarashada ee puntland ma jiraa wax wadahadala oo aad ka yeelateen sidii loo midayn lahaa imtixaanadaas waxaan filayaa dabcan waxay u taallaa arrimahaas waa arrimo siyaasi ah kaagaasna guud ahaan aniga waxaa haddaan kolba gaca gacantaan ku haynay waa imtixaanaadkaas iyo sidii guul uga dhamaan lahaayeen way fiican tahay waan maqlay maanta in imtixaanaadka shahaadiga ahaa ee dowladda federaalka ay gacanta ku haysay dhammaan ay haddeer iskuulaadka koonfurta iyo bartamaha soomaaliya arrimahaas waxaan u malaynayaa in wasaaradda iyo iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka iyo iyo iyo kan puntland inay ku habboon tahay in la weydiiyo waan gartay marka aad ka eegto sanadihii hore ee lasoo dhaafay waxaad ii sheegtay ilaa toddoba sano in si midaysan puntland looga gelayay maxaad ka dhaxasheen baad is leedahay khibraddaas wax badan baa laga dhaxlay waxaad sanadba sanad ka dambeeyey nidaamka iyo qaabka imtixaanaadka loo geliyey way sii casriyoobayeen wax badan oo kii hore laga bartay ayaa lagu horumarinaya imtixaanaadkan gacan weyn oo ballaaran ayaanu ka geysana meelaha kale ee walaalaha iyo soomaalida ah sidii imtixaanaadka shahaadiga iyaguna khibradda aan anagu uleenahay aan muddada ugu soo jirnay yara u heli lahaayeen kamid tahay dee dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada kale khibrad dheer oo runtii dad khubaro ah iyo xafiis awood buuxda u leh inay shaqada ay kontorolaan oo gacanta ay ku hayaan si waafi oo dhamaystiran ee mas-uuliyadda uga soo baxaan ayaanu leenahay runtii aad baan ugu faraxsan nahay nidaamkaas waana amarka rabbi bifadlillah ayay kolba arrintaasi noogu noogu suurta gashay
kaasi wuxuu ahaa maxamed cabdulqaadir cismaan agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada puntland khadka telefoonka ee garowe ayuu goor dhowey ku warrameeyey